galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa sabti bisha juun ee sanadka labada kun iyo laba iyo labaatankana waa ku iyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo buggeena viewe somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegeysan doontaanna dhegaystayaal waxaa ka mid ah arday maanta imtixaanaadka shaadiga ah ay uga bilaabanayaan somalilan jawi aad u wanaagsan oo qurux badan ayuu ku bilaabmay afartan kun oo arday baa gelaya imtixaanka afar iyo toban kun oo sekondariya iyo lix iyo labaatan kun oo dugsiga dhexaa habluhu kama yara markaa runtii sanad walba way soo kordhaysaa marka la isbarbar dhigo
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyada iyo hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida magaalada muqdisho waxaa maanta oo sabtiga ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya kaasi oo ay ka qaybgelayaan madaxda sare ee dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada federaaliga ah shirkaasi oo laba maalmood socon doona ayaa ka furmay xarunta madaxtooyada soomaaliya waxaana shir guddoominaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sida laga soo xigtay saraakiisha dowladda shirka ayaa qodobada ay madaxda diiradda ku saari doonaan waxaa ka mid ah wadashaqaynta madaxda federaaliga iyo kuwa dowlad goboleedyada amniga dib u eegista dastuurka dib u habeynta garsoorka dalka federaaleynta iyo xaaladaha bini-aadminimo sida abaaraha ka taagan dalka shirkan madaxda ka qaybgelaysa ayaa waxa ay kala yihiin madaxweynayaasha jubbaland puntland hirshabelle koonfur galbeed galmudug iyo guddoomiyaha gobolka banaadir shirka ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee nuucan ah ee uu guddoomiyo madaxweynaha dhowaan la doortay xasan sheekh maxamuud iyo kii ugu horreeyey ee noocaasi ah oo in muddahiba ay isugu yimaadaan madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada hogaamiyaha venezuela nicolas maduro iyo madaxweynaha mayalka adag ee iiraan ibrahim raisi ayaa kala seexday heshiis iskaashi oo labaatan sano ah maanta oo sabtiga maalin kadib markii maduro uu ku ammaanay jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan inay u dirtay shidaal aad loogu baahan yahay dalkiisa inkastoo maraykanku cunqabateyn saaray waraysigu siiyey madaxweyne maduro kadib markii uu tehraan booqashada labada maalmood ah ku tegay warbaahinta dowladda iiraan ayaa sheegtay goor dambe oo shalay ahayd in maduro uu bogaadiyey tallaabada iiraan ay ugu dirtay booyadaha shidaalka qarankiisa oo baahi weyn u qabay booqashadii ugu horreysay ee maduro uu ku tago iiraan ayaa ku soo beegantay iyadoo bariga dhexe ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay burburkii heshiiska nukleeriga iiraan ay la gashay quwadaha caalamiga cunaqabateynta maraykanka iyo sar u kaca qiimaha cunnada adduunka ayaa wiiqaya dhaqaalaha iiraan ee sii liita taasi oo markaasi sare u qaaday islamarkaasina keentay cadaadis dheeraad ah ee dowladeed iyo dadka iiraan booliiska dalka indiya ayaa toogtay labo qof oo ka mid ahaa dad mudaharaadaya waxaana xabsiga ay dhigeen in ka badan boqol iyo soddon qof oo kale kuwaasi oo la xiray xilli uu socday isu soo baxa looga soo horjeeday hadal dhowaan ka soo yeeray xubin sare oo ka tirsan xisbiga talada haya oo aflagaado xambaarsanaa oo markaasi laga sheegay diinta islaamka iyo nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee carada ayaa tan iyo toddobaadkii hore waxa ay haraysay dunida muslimka kadib markii afhayeenka xisbiga ra-iisul wasaare narendra modi ay dood ka bixaysay telefishinka ugu gaftay nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee mas-uuliyiinta ayaa salaada muslimiinta aan idhaahday ayaa salaada jimcaha kadib isugu soo baxay waddooyinka magaalooyinka dalka indiya iyo dalalka dariska la-a si ay u cambaarayaan hadalladaasi gefka ahaa iyadoo booliiskuna ay rasaas ku fureen banaanbaxayaal ku sugnaa magaalada bariga indiya ee ranji sarkaal ka tirsan booliiska magaalada ranji ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a f b in booliiska ay qasab ku noqotay inay rasaas u adeegsadaan si ay u kala eriyaan banaanbaxayaashaasi oo ay dadka ku dhinteen suuriya ayaa waxay hakisay dhammaan duulimaadyadii garoonka caalamiga ee dimashaq kadib markii duqeyn cirka ah oo ay israa'iil jimcihii ku qaaday goob ku dhow halkaasi sidaa u sheegay wargeys ku hadla afka dowladda alwatan ayaa waxa uu sheegay in duqeynta ay waxyeelo ka soo gaartay dhabaha duyuuradaha ay ku cararaan isagoo aan faahfaahin intaasi dheer ahna ka bixin weerarka garoonka ayaa ku yaala koonfurta caasimadda dimashik halkaasi oo dhaqdhaqaaqa mucaaradka suuriya ay sheegeen in maleeshiya ay taageerto iiraan ay ku firfircoon tahay oo ayna ku leeyihiin baqaaro hub u yaala israa'iil ayaa muddo sannad ahiba waxa ay duqeyno ka fulinaysay aaggaasi oo uu ka mid yahay kii sababay dab ka kacay meel u dhow garoonka duyladaha taasi oo keentay in dib loo dhigo duulimaadyada warkiina dhegeystayaal waa naga intaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay magaalada muqdisho waxaa maanta oo sabtiga ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya oo laba maalmood socon doona kaasi oo ay ka qaybgelayaan madaxda sare ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada federaaliga ah iyo guddoomiyaha gobolka banaadir wariyaha v o e da cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho
shirka golaha watashi qaran uu shir guddoominaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho shirka ayaa socon doona muddo laba cisho ah wuxuuna ka furmay filla soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay shir guddoominaya shirka golaha watashi qaran waxaana ka soo qayb gala madaxda dowlad goboleedyada ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir war saxaafadeed laga soo saara filla soomaaliya ayaana looga hadlay waxyaabaha looga hadlay shirka maanta iyadoo lagu xusay shirka in si gaara diiradda loogu saaray arrimahay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka hoojinta nidaamka federaalka adkeynta amniga dalka dhisidda garsoor sal adag leh iyo xaluhelidda abaaraha iyo diyaarinta hannaanka doorashooyinka dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shir guddoominaya shirka maanta furmay ayaa ila ku dhow u sheegeen v o a in si gaara diiradda loogu saari doono xaqiijinta amniga dalka nidaamka federaaleynta garsoorka iyo sidoo kale wada shaqayn dhexmarta dowladda federaalk ee dowlad goboleedyada shirka sidoo kale waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo hadda hogaaminaya xukuumadda khilgaarsiinta iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamed maxmuud cumar finish shirka waxaa ka soo qayb gala oo dhammaan joogay madaxda dowlad goboleedyada marka loo eego shirka maanta ka furmay magaalada muqdisho kuwaasoo kale ah madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdilaahi dani madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen sidoo kale duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed murfinish iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa shirka qaybgalay shirka oo si gaara diiradda loogu saarayo amniga qaranka ayaa ah shirkii ugu horreey shir guddoominayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud tani markii loo doorta madaxweynaha shan iyo tobankii bishii mey ee lasoo dhaafay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington waxaa maanta si rasmi oo uga bilowday somalilan imtixaanka shaadiga ah ee ee fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo fasalada sideedaad ee dugsiyada dhexe iyadoo ardada sanadkan u fadhiisatay tiradoodu ay gaarayso afartan kun oo arday haddaba khadar maxamed cakule ayaa imtixaankaasi waxa uu wax ka weydiiyey wasiirka waxbarashada somalilan axmed maxamed toorno iyo guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka somalilan daa'uud axmed faarax axmed toorno ayaana ku horeynaya
aada iyo aad baad u mahadsan tahay khadar iyo v o a ba waxaa jawi aada u wanaagsan oo qurux badan ayuu ku bilaabmay runtii si deganaana oo ardayda iyo dadkii ka shaqaynayay iyo waddankuba u degan yihiin buu ku bilaabmay ilaa haddana uu ku socdaa insha allahu kuna socon doonaa runtii shaqo badan bay hawshani ahayd xafiiska imtixaanaadku bilihii lasoo dhaafay oo dhan hadh iyo habeen waxay ku mashquulsanaayeen in ay imtixaanka diyaariyaan la qiimeeyo oo laga daba eego ciddii diyaarisay iyadoo imtixaankaana la doonayo inuu si cadaalada u dhaco oo aanu sina u bixin runtii way ku guulaysteen rag khibrad labaa hoggaamiya oo dee oday daa-uud iyo oday qalile iyo ragga kale la shaqeeya hablaha la shaqeeya markaa arrintaasi si guula ayay ku bilaabantay waanay ku dhammaan doontaa insha allah
sidee bay tahay doorka hablaha ee imtixaanaadkan waa runtaa khadar oo horta wasaaraddu waxay ku dadaalaysay in hablaha aada loogu dhiirigeliyo fursadana anoo ka faa'idaysanayo waalidiinta waxaan leeyahay hablaha iyo carruurta baahayaa gaarka qabtaba waa in la keeno waxbarashada markaa afartan kun oo arday baa gelaya imtixaanka afar iyo toban kun oo secondariya iyo lix iyo labaatan kun oo dugsiga dhexaa habluhu kama yara markaa runtii sanad walba way soo kordhaysaa marka laisbarbar dhigo tirada hablaha iyo inamada iyadoo guud ahaan ardaydu ay ay kordhayaan haddana tirada saamiga ay habluhu ku leeyihiin wuu soo kordhayaa maalin walba wasiir marka la eego afartanku waa namber badan marka waalidiinta laftooda dhiiribaa ku jirta in caruurtii ugu badnayd ay xagga waxbarashada tegayaan nambarku inuu korayo markaa sanado hore lagu sii tijaabiyo si xoog lagu kordhayaa weliba sababo badan oo isbiirsaday baa keena ta koowaad sidaa aada u sheegtay tirada dadweynuhu way kordhaysaa boqolkiiba saddex baa lagu qiyaasaa inuu sanadkiiba tirada dadkeenu kordhayso waa kow laba horumarka waxbarashada meela aan iskuulla lahayn oo iskuulla loo dhisayo iskuulladii jiray oo kalba la fidinayo ayaa iyaduna qayb ka noqonaysa ta saddexaadna waxa weeye wacyiga waalidiinta oo maalinba sii kordhaya oo waxaa waalid noqonaya dad waxbartay kuwii aan waxbarasho fursad u helina way arkayaan ubadkii waxbartay iyo kuwa kale inay ay kala duwan yihiin waxaanu rajaynaynaa in ay boqolaal ku gaari doonaan haddii ilaha yidhaahdo wasaaraddu agab ahaan iyo aqoon ahaan ma ku kalsoon tihiin inay boganayso tirada intaa laga imtixaanka u fadhiisatay si fiican bay uga adagtay xafiiska imtixaanaadka iyo wasaaradda intii kale oo la shaqaynaysa alxamdulilahi waa mahad ilaahay in aanay si fiican ugu filan yihiin waxaa ka shaqaynaya kun iyo shan boqol oo shaqaalaha ciidanka bilayska oo iyaguna ay tahay in loo mahadnaqo mar kasta inagoo mahadnaqayna haddana imtixaanaadka gaar aan ugu mahadnaqno laba kun oo oo askari baa ayaa imtixaanka ilaalinaya oo heegan iskuol walba hortaagan marka somalilan si buuxda ayay ugu filan tahay oo ay wasaaradda waxbarashadu ay u hogaaminaysa xaggaa mas-uulga tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay wasiirka waxbarashada iyo sayniska somalilan axmed maxamed diiri axmed toorno oo igu warramayay magaalada hargeysa daawud axmed farax gudoomiyaha guddiga imtixaanaadka qaranka haddaan kaaga warramo jawigu horta ilaahay baa mahad leh sidii ugu wanaagsanayd oo nabadgeliya caafimaadu uga bilaabmay dalkao dhan laga soo bilaabo buraan ilaa saylac nabadqab bay ku wada tegey saaka nabadqab buu uga wada bilaabmay siddeeddii subaxnimo ayaanu ka daahfurnay iskuulka sheekh madar aniga iyo wasiirka wasaaradda waxbarashadu dalkii oo dhanna gobollada barina waxa u tegey wasiir ku-xigeenkii sidaa darteed iyo agaasimihii guud dabadeeto hawshu ilaa iminka wax aan nabadgelye ahayn oonu haynaa ma jirto wuuna wada bilaabmay imtixaanku dalka si qurux badan oo caafimaad ku jiro ku dheehan yahay oo nabadgelya ku dheehan tahay buu u bilaabmay waxaa kaloo ka qayb qaadanaya runtii ilaa kun iyo shan boqol oo ah shaqaalaha wasaaradda waxbarashada oo iskugu jira mataqaanaa guddoomiye goobeedyo ilaaliyayaal waxaa kaloo intaa dheer laba kun oo iyaguna ku dhow iyo in ka badan oo ah ciidamada nabadgelyada oon runtii jecelayn halkan si weyn uga mahadnaqo oon dee iyaga la-aantood kabashkabastu badan lahayd runtii oo sanad walbana oon halkan u marin uga faa'idaysanayo ciidanka nabadgelyada bilayska oo si qurux leh noola shaqaynaya muddoba weligoodba intuu imtixaankaasi socday iyagan halkan baan maanta mahadnaq uga diraya imtixaanaadka had iyo jeer waxaad ardayda odhan jirteen inta badan waxaa ka hadli jirteen arrinta la xidhiidha in sugnaanshaha gaar ahaana moobilo ama wax la mida inaanay ardaydu la imanin bal ka waran aad baad umahadsan su-aashaas waa muhiim qaaladaas horta waa wax baxda dhiigga nagu yareeyey nimco walba nusqaan bay leedahay faa'iidadoodii khasaarahaasina wuu keenay runtii waxa weeye sanadkan ardayda maadaama duruufo ay jireen mataqaana abaaro iyo covidkii horta sanad awal waxaanu ka qaadi jirnay afarta sare dugsiga sarea laga qaadi jiray kuwa sare kuwa dhexal waxaa laga qaadi jiray shanaad ilaa sideedaad sanadka waxaanu ku soo koobnay waxaanu ka qaadaynaa keliya fasalka afraad ee dugsiga sare iyo sideedaad intaa markaa waxaan aad ugu rajo weynaa ilaa iminka weli wax moobila ma hayno waxaan ku rajo weynaa sanadkan moobil la-aan inuu noogu dhammaado taasaa ilahay ka baryaya afartan kun bay ku dhowdhow yihiin ardayda u fadhiisanaysa markaad eegto xagga kale marka leego hablaha iyo inamada waxaad moodaa inay soo kaceen habluhu ma dareens aad iyo aad haa waan aad baan ugu hambalyaynayaa waalidiinta hablaha dhashay iyo inamada horta waan u hambalyaynayaa waxa weliba aad iyo aad ugu hambalyaynaya hooyooyinka waayo waxaad moodaa habluhu marka runta laga hadlana way ka way kaga fiican yihiin wiilasha markay noqoto tartanka xagga tacliinta laakiin dee weelka dhaq iyo callixooxda dub baa habsaamin jirtay hooyooyinka arrintu way ka fudeeyeen hablihii iyo inamadii way tartamayaan weliba waxa ku waxa ku horreeya oo calanku u taagan yahay hablaha waxaan rajaynayaaba sanadka soo socda inay ka hor ka bataan inamada hadduu ilahay idhaah xagga farsamada gacanta arrin- haa ilaa laba boqol oo arday oo dhowdhow boqol iyo siddeed iyo siddeetan arday oo iskugu jira technical institute-ka burco waxaa kaloo jira toddoba arday oo iyaguna dugsiga saree beeraha ee degmada beer ka baxaya burco markaa waa nimco somalilan ilah waxaa leena daahawsiyaad iyo nimcada waxaan uga faa'iidaysanaya waxaan leeyahay ardayda iyo waalidiintaba waalidiinta aad baan ugu hambalyaynaya ardaydana guul baan u rajaynaya waxaan leeyahay degenaanshaha ha inoogu bilaabma ilaah ha inoogu dhammeeyo waxaanan farayaa ardayda inay mustaqbalkoogii ay tahay berrito wax ku noqonayeen ama ay jaamacad ku gelayeen ama dugsiraa ku gelayay markaa deganaan wixii broblemana xafiiska imtixaanaadka la xalilaya inuunu qofna dhiigga ku kicin ee wixii laga doono waxaan u samaynay ilaa lix guddi oo imtixaanaadkaa oo lala xidhiidhayo oo wareegaya wixii broblem ay ku haysta qoladaasunbaad u sheegaysaa balaaya markaa ma jirto
kaasina waxa uu dhegeystayaal ahaa guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka somalilan daa'uud axmed faarax waxa uu warramayey eh, wariyaheenna qadar maxamed cakule waxaana ka horreeyey wasiirka waxbarashada ee somalilan axmed maxamed toorno haatana gaarisa kumanaan dhallinyaro ah ayaa ka faa'iidaysan doona mashruuca shaqo abuurka oo dowladda kenya ay ka fulinayso gobolka gaarisa ee waqooyiga bari ee kenya mashruucani ayaa dowladdu waxay ku doonaysaa inay kula dagaalanto in dhallinyarada loo adeegsado falal nabadgelyo darro ah iyo inay ku biiraan kooxda argixisada ee al-shabaab maxamed faarax shira ayaa warbixintan nooga soo diray gaarisa in ka badan siddeed kun oo dhallinyaro ah gobolkani waqooyiga bari gaar ahaan degmada gaarisa county ka soo jeeda ayaa waxay ka faa'iidaysanayaan mashruuc shaqo abuur loogu samaynayo dowladda dhexe ayaa shaqo abuurkani u samaynaysaa dhallinyaradani xilligan adag ee doorashada iyo weliba abaaraha iyo macaluusha fara badan kumanaan kenyaana haatan ay ka soo waaqsanayeen ay ugu talagashay in tacaal dhanka dhaqaalaha ay uga samaysa dhallinyaradaasi waxayna noqon doonaan kuwa shaqooyin yaryara ka qaban doona guud ahaan degmooyinka kala duwan ee gaarisa county solomon chesnat oo ah guddoomiyaha gaarisa county oo la hadlaya boqolaal dhalinyaro oo shaqadaasi xarigga laga jarayay ayaa waxa uu sheegay in shaqo abuurkan ay tahay in xilligan adag ay noqoto mid kaabi karto nolosha kumanaanka dhalinyarada ee gobolkani ka soo jeeda Na katika Garissa County tumepewa nafasi nyingi sana na serikali kuandika vijana. Vijana sasa kama Een, hawapatikani, mashruucan ndio mudahili waa wa mid umma.
aan ugu talagalnay dowladda dhexe haddaan nahay in aan kor ugu soo qaadno tirada dhallinyarada ee shaqala-aanta in qoysaskoodu ay caawiyaan waxaan la soconnaa in xilligan uu yahay xilligii doorashada tanna waa mid ay dowladdu jeceshahay inay uga hortagto in dhallinyarada fara badan ay ku biiraan kooxaha dhibaatooyinka ka geysanaya dhulkan mashruucan waxaa lagu shaqaaleynayaa sideed kun toddoba boqol labaatan haddii hadhow dhallinyarada idinku aad wayn doontaan meeshiina weeye laakiin shaqooyin ayaan u haynaa dhallinyarada gobolkan marka waxaan jeclahay in dhammaan dhallinyartu ay noqdaan kuwa ka faa'iidaysto waxa uu master solomon sheegay in xaaladaha adag ee haata dadka deegaankale ay ku jiraan ay u noqon karto mid wax badan ooga badali karto dhanka amnigana qayb libaaxay ka qaadan karto Vijana wengi wanatumika vibaya kwa wanasiasa kwa, kwa ajili ya kutupa ma dhallinyaradu waa kuwa inta badan siyaalaha khaladka loo isticmaalo waxaad arkaysaa kuwa eh, sawiro dad leeyahay fujinayo kuwo kale ku duldejinayo kuwo facebookyada iyo meelo kale wax ku soo qorayo kuwo kuwo kale la dagaalayo dhammaantoodna waxa diriraya dhibaatooya waa dhallinyarada tan marka si looga fogaado waxay noqonaysaa mashruucan mid dhaqaale abuur u noqonayo dhallinyarada shaqo abuurna sidoo kale u noqonayo qoysaskooduna ay ka faa'iidi karaan james nactige taliyaha ciidanka booliiska ee countiga nigaarisa oo halkaasi isaguna ka hadlaya waxa uu sheegay mashruucan ay soo dhoweynayaan oonahay mashruucay dowladda uga hortegaysay in dhallinyaradu ay noqdaan kuwa dhanka amni darrida loo isticmaalay xilligan doorashada Sisi kama maafisa wa usalama tunafurahia sana vijana wakiwa engaged in a meaningful uh, job.
annagu haddaan nahay een, ciidamada amniga arrinkan waxa uu inoo yahay midka ugu wanaagsan markaan aragno dhallinyaro shaqaynaya waxaa noo raqiis noqonayso shaqada aynu qabanayno dhallinyaradu ma noqon doonaan kuwo falal argagixiso ama dhibaatooyin dhanka amni darrida ah gacanta la gelayo duruufo fara badan ayay ahaayeen sababaha ugu faraha badan ee dhallinyarada u keenayay in ay noqdaan kuwa dhanka amni darrida ka shaqeeyo tan waa mid aynu soo dhoweynayno maamulka garisa county iyo dowladda dhaxane waan oga mahad celinaynaa in dhalinyar fara badan oo kale shaqada lasii siiyo xilligan adag ee kenyaanka doorashadu ay ku jiraan kumanaan kenyan ayaa xiliyada kala duwan siyaalo kala duwan dowladda hay sheegtay in loo isticmaalo mashruucan lahay sideeda kun tirada kor u dhaafaysa dhallinyaradana waxa uu noqonayaa mid habacsanaan ku keeni kara tiro dhalinyaro oo ku kici timi leh dhanka amni darrida xilligan adag in ka yar laba bilood ayaa ka soo hortay haatan xilliga kenyaanka ay doorashada u dareeri lahaayeen qulqulatooyin fara badan oo guud ahaan dalkani kenya sanad walba xilliga doorashada ka dhacana sabab waxaa u noqonaya tiro dhalinyaro ah oo intooda badan la aaminsan yahay inay shaqala-aan yihiin haatan garisa county tiradaasi waxay u noqonaysaa mid dhabiib iyo kor soo qaadid u noqon karto dhanka dhaqaalaha tiro fara badan oo dhalinyaro ah oo haatan u shaqa tegi doona dowladda dhexe maxamed faarax shire v o a garisa
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ah waa kan cabdulqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka aan ku bilownaya dhegaystayaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan lagu caleema saaray teendhada afesione ee magaalada muqdisho iyadoo munaasabadda caleemasaarka ay ka qayb galeen madaxweynayaashii hore ee dalka madax ka kala socota caalamka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble oo munaasabada ka hadlay ayaa u hambaliyeeyey madaxweynaha cusub isagoo sheegay in doorashadii u dambeysay ay ahayd mid aan sahlanayn oo ay ku wareegsanaayeen cabsi badan iyo kala aamin bax marka koowaad waxaan leeyahay hambalyo madaxweyne xasan sheekh oo runtii iskoor dhigay oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee mar labaad la doorto dalka soomaaliya tan waa mid ka mid ah tusaalayaasha ifaya iyo hannaanka qori iskudhiibka ee ay soomaaliya ku soo caano maashay tan iyo shirkii carta ee sannadkii labada kun markaas oo soomaalidu isla qaadatay in muddaxileed kasta kadib la qabto nooc doorasho ah oo raalli la isaga yahay xukunkana si nabad ah lagula kala wareego doorashadii hadda dhacday ee u dambaysay ma ahayn mid sahlan waxaana ku wareegsanaa cabsi badan hubanti la'aan iyo kala aaminbax siyaasadeed oo dalka khatar u geliyey inuu dagaal ka qarxo laakiin allah subxaanah wa tacaala mahaddiis waxaan dadaalkeennii isugu geynay inaan hirigelinno doorasho doorashada oo ahayd habka keliya ee looga baaqsan karay masiirkaas soomaaliya mugdi gelin lahaa waxaan uga mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed sidii ay nooga garab istaageen hirgelinta doorashada iyo dulqaadkii ay muujiyeen iyo ducadii ay har iyo habeen wadeen waxaan mar kale u hambalyaynayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aan hubo inuu yahay hogaamiye khibrad leh iyo nabadoon wax iskuod leh oo ku soo beegmay xilli loogu baahida badnaa
maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxweynaha xafiiska baneeye ee looga adkaaday doorashadii u dambeysay oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inuu garab taagan yahay madaxweynaha isaga xilka kala wareegay islamarkaana uu la shaqaynayo
madaxweyne waan ku garab taagannahay waana kula shaqaynaynaa wixii tala aad na weydiisatana diyaar ayaan kula nahay maxaa yeelay waxaan aaminsanahay wax kastoo aad qabato inay tahay dhaxal ummadda soomaaliyeed u hari doona adigana legasi kuu noqon doonto ummadda soomaaliyeed waxaan mar kale aan ka codsanaya in madaxweynaha iyo dowladda cusub la garab istaago oo la siiyo fursad ay ummadda ugu adeegto
madaxweynaha la caleema saaray xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisa lagula xisaabtami doono waxqabad islamarkaana uu ka shaqayn doono baahinta nidaamka federaalka dastuurka wadahadallada somalilan iyo amniga dalka dowladdayda waxaa lagula xisaabtami doonaa haddii alla yidhaa waxqabad waxay noqon doontaa mid dhegaysata oo ixtiraamta dadkeeda iyo ra'yiga dowladnimada ee ay qabaan dimuqraadiyadda waxaa iskale shacabka soomaaliyeed waxaanan ku dadaali doonnaa inaan noqonno adeega shacbi oo intii karaankiisa ah u dhoweeya mustaqbalka shacabka soomaaliyeed ay hiigsanayaan waxaa bogaadinayaa horumarka iyo deganaanshiyaha degaanada somalilan waxaan si gaar ah diiradda u saari doonnaa sii wadidda wadahadallada ayadoo mar kasta laga jawaabayo dadkeenna soomaaliyeed inay helaan xaqa muwaadinimo ah ay leeyihiin waxaan ka hortegi doonnaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wadahadallada iyo dib u heshiisiinta xasillooni siyaasadeed oo lagu gaarayo wadatashi wada ogol iyo wadajir ka dhexeeya hoggaanka shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyadoo mar kasta la tixgelinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla ama loo samayn doono taabagelinta hannaanka federaalka ah si uu u noqdo mid gaara heer degmo si dadka loogu dhoweeyo dowladnimada waxaa lagama maarmaan ah taabagelinta heshiis bulsho oo ku suntan dastuurka qabyada ah iyadoo lagu gaarayo isqancin iyo isku tanasul taabagelinta hannaanka dimuqraadiyadda ee ku salaysan xaqsiinta muwaadinka soomaaliyeed si uu u noqdo mid ciddii uu doono doorto meel walba oo dalkan ah laga dooro kara isaga
xasan sheekh maxamuud oo dhinaca kale ka hadlay waxyeelada abaarta ayaa sheegay in kumanaan soomaali ah ay wajihi karaan macluul isagoo intaa ku daray inay lagama maarmaan tahay inay dhisaan nidaam u sahli kara hay-adaha gudaha oo adkaysiga masiibooyinka abaaraha ayaa noqday kuwa soo noqnoqda sannad walba waxaan arrimahaas sabab u ah dhibaatooyin isbiirsaday sida isbeddelka cimilada burburka kaabayaasha dhaqaale iyo nuglaanta hay-adaheenna dowladnimo sidaas daraaddeed dowladdaydu waxay dhisi doontaa xukuumad u xil saaran arrimaha bay-ada marka laga eego dhibaatooyinkaas waxaa lagama maarmaan ah inaan iska kaashanno dibudhiska kaabayaasha dhaqaale ee ka hortaga abaaraha iyo fatahaadaha waxaa lama huraan ah inaan dhidibada u aasno nidaamyo xoojin kara hay-adaheenna gudaha gaar ahaan kuwa ka shaqeeya u adkaysiga ama u babacdhigidda masiibooyinka dabiiciga ah sidaas daraaddeed anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan dadka soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala nool iyo caalamkaba waxaan ugu baaqayaa kaalintooda inay ka qaataan samata bixinta dadkeenna abaaruhu tabaaleeyeen iyadoo diiradda la saarayo abaartu inaysan u beddelmin macaluul baahda
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inuu la yimid kalgacal iyo walaalnimo waxaana uu sheegay in jabuuti ay garab taagan tahay soomaaliya diyaarna u yihiin inay la shaqeeyaan waxa aan u nimidnay annaga oo sidna kalgacal oo sidna walaalnimo oo wadanna maskax caafimaad qabta qalbi furan walaalaheenna soomaaliya in aan u hambalyayno in aan la qaybtanno guusha annagu waan ku garab joognaa madaxweyne walaal baan ku nahay waxa aan jecelnahay in aan si qalbi furan aan kuu sheegno in aan kuu hayno kalgacal waxaan jecelnahay inaad naga daydid agtaada aad naga daydid aan kula shaqayno
madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa sidoo kale sheegay inuu soo dhoweynayo dib u doorashada iyo caleemasaarka madaxweynaha wuxuuna sheegay inuu kala shaqayn doono madaxweynaha cusub hagaajinta xiriirka labada wadan waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo u hambeliyey madaxweynaha cusub islamarkaana u ballanqaaday taageerada dowladda etoobiya ra-iisul wasaaraha masar mustafa madbuuli oo isagana ka hadlay munaasabadda ayaa u hambeliyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya isagoo sheegay in dalkiisa ay taageero la garab taagan yihiin xasan sheekh maxamuud ayaa xilkan loo doortay shan iyo tobankii bishii meey ee lasoo dhaafay waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya ee laba jeer xafiiska loo doorto dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsanid waxaana soo jeedinaya barnaamijka cabdiqaadir maxamed mursal haatan uu ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
waxaana daraya baa la yiri waxaana daraya baa la yiri caydiid cabdi cabdulaahi iyo faadimo yuusuf cabdulaahi iyo cabdiraxmaan shiine iyo nasre cali barre iyo naciimo caydiid cabdi cabdulaahi iyo raxmo cali sarhaye dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalada burco iyo meelo kale baa la yiri oo caalamka ka mid a waxaanay tahni dhalasho hawada u marinayaan habaryar sabaad yuusuf cabdilaahi iyo sheygeeda qaaliga baa la yiri maxamuud cali oo wiilgu dhashay magaalada burco gaar ahaana cisbitalka manhal ducada iyo wiilkaasi yar waa daadihiyaasha barnaamijka waa tahay ducadaan qaadanaynaa magacana idinkaan dib idinkugu soo celinaynaa waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo midkii soo weynaada waalidkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin hees ugu horeysa ee barnaamijka ibraahim soo qabo
heesta ugu horreysa een dhegeystayaashan u soo qabanayno waxaa wada qaadaya saalax qaasim iyo qatar daahir xamed maxamuud bushkaleeti cabdinaa xamed maxamuud bushkaleeti cabdinaasir aadan yuusuf jinac cabdiraxmaan cusmaan maxamed injineer maxamuud maxamed ismaaciil mustafe maxamed xasan iyo xasan sheekh maxamed iyo mukhtaar maxamed dugsiye maxamed maxamuud indhabuur iyo dhammaan dhallinyarada iyo aqoon-yahanada waxay dhaheen xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxaana dhammaantood ay taaniid u dirayaan xildhibaan maxamed cusmaan maxamed iyo fatxiye cabdulaahi maxamed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin meherkaasi allah ka dhigo kii horseeda guur kheyr qaba aamiin dhambaalka dhinacayga yaallana waxaa diraya haaruun axmed cabdi iyo xaaskiisa sahre bashiir maxamed ibraahim isxaaq wadani iyo xaaskiisa mune maxamed sahra salaad iyo caruurteeda iyo faadumo siidow iyo caruurteeda iyo injineer cabdilqaadir siidow baa la yiri iyo injineer xasan cabdulaahi maxamuud iyo caaisho cumar siicow iyo nabiila nuuraddiin iyo maxamed cabdulcasiis waxa uu ku magac dheeryahay kanada iyo dhammaan reer cabdulcasiis madborow waxay tahaniyad aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan muuse cabdulaahi maxamed iyo marwadiisa farxiya cabdulcasiis madborow oo sagaalkii bishan aanu ku jirno ee juun ee sanadka laba kun laba iyo labaatanka arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo jidnaaye baa la yidhi isku waara ubad khayr qabanaa rabbaha idinkala siiyo annagun waxaanu leenahay aamiin heesta labaad ee barnaamijka ee dhegeystayaasha aanu haynana waa heestaan ku dhageedu yahay keliga waa ay kaafisaa codadka axmed naaji sacad iyo faadimo qaasim hilowle ambaal qurux badan oo aan gacanta ku hayo waxaa lagu soo bilaabay waad salaamantiin dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga e v o a gaar ahaan baa layiri daadihayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka guddoonnay mid lamidana waanu idiin soo diraynaa marka xiga baa layiri annaga oo kale ah ayaan le axmed cabdi iyo suleebaan faarax caweed iyo axmed maxamed iimaan iyo asad cabdiraxmaan xuseen iyo cabdirasaaq xasan cali maax iyo axmed cabdulaahi ducaale ciid maxamed cali iyo cabdiweli cismaan ibraahim iyo xamse cismaan diriye iyo nimco khadar nuur iyo suhuur cabdi guure iyo suhuur cabdisamed cali iyo shukri maxamed cabdilaahi iyo xamda aadan maxamuud iyo xamda cabdirasaaq kaahin dhammaantay bay yidhaahdeen waxaanu hambalyo iyo bogaadin u diraynaa meherka dhex maray maxamed jaamac xasan iyo amal ismaaciil mire oo sagaalkii bisha juun ee sanadka laba kun laba iyo labaatan meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa baa la yiri waxaan leenahay bay yidhaahdeen isku waar ah oo rabba idinkala siiyo ubad khayr qaba waxaa dhambaal uu naga soo gaaray xabiibo salaad julcow iyo bashiir salaad julcow falxado cali daahiye dhuuxa xuseen iyo waxay dhaheen basra sugow salaad iyo kiin khaliif cabdi iqra maxamed salaad iyo cabdixakiin maxamed salaad iyo daa'uud cabdulaahi warmooge sacdiya sheekh yuusuf xariira isaaq shiihow iyo seenab cabdi cumbriya iyo farxiya maxamed axmed waxaana dhammaantood ay taaniid u dirayaan hinde xuseen cusmaan iyo maxamed jilcow oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada doolow waxaana leeyihiin guurkiin allaha ka dhigmadaad ku faraxdaan bashbasha barwaaqanaad kala kulantaan aamiin heestii saddexaad aan idiin soo qabanayno waa heestii xamdi waxaa wada qaadaya maxamed axmed iyo saade cali
abadeena furarcaynta quruxdeeda xabiibkiigu helay qaybta isxaq dhawrka labadeena furarcaynta quruxdeeda xabiibkiigu helay qaybta haydariyo faadumo rabbiba isu keen xulay helay sidii xaydar iyo fadmo rabbi waa isu keen xulay wax xisaab dhammaantiyo xada laga tallaabay waali ducadii xajoodaya gooyeenba wax xisaab dhammaantiyo xada laga tallaabay waali ducadii xajoodaya gooyeenba xurma lagu mutaystaa xurma lagu mutaystaa xurma lagu mutaystaa xurma lagu mutaystaa rabbigeena xaakimae xilayga ka dhigay baan kunjeer ku xamdiyaaya kunjeer ku xamdiyaaya kunjeer ku xamdiyaaya
xaragadii arooskeenna xurnima isku dhaqadkeenna xikmadiyo aqoonteenna xornimadii arooskeenna xurnima isku dhaqadkeenna xalaal weeya bara kale oo laha almaala xalaal weeya bara kale oo laha almaala xagga nolosha raasken waxayaata qiimale aqal wada xadaayada dadab xidhan ayaad geli xagga nolosha raaskeena waxayaata qiimale wada xadaayada dadab xidhan ayaad geli
asalaamu calaykum v o a ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan gaar ahaan daadihiyaasha baa layidhi waa tahay wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu tahaniyada aroos wacan waxaa diraya baa layidhi hee dhammaan reer cumar soomane oo kale ah hooyo binti soomane cumar iyo hooyo saynab soomane cumar iyo xuseen soomane cumar iyo caafi soomane cumar nuur soomane cumar iyo xaliimo naasir soomane waa dhammaan ilmo naasir soomane aadana ku jira zahara ku jirta siyaada ku jira iyo faadumina dhammaantood waa ilma caafi soomane iyo cilmi carab maxamed iyo idris carab maxamed iyo cabdixakiin carab maxamed iyo ugu dambeyntii dhambaalka gadaal buu kasii furfurnaya markaan isidhaahda buu dhamaaday waa tahay balaan isku day inaan dhammaystiro waxaa kaloo dhambaalka ku jira cabdicasiis carab maxamed iyo maxamed carab maxamed iyo xaaskiisa nasro maxamed axmed iyo hooyo faadimo saalax iyo abaayo amaal maxamed jelle iyo hodan cali bikole iyo hodan cabdi cali iyo hooyo siciido sheekh aadan waaba dhameeyaan ku dara labada qof ee ugu dambeysa waxaa dhambaalka dadka ugu dambeeya ay ku qornay yihiin yaasiin ibraahim iyo cabdulcasiis maxamuud cabaas dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad aroos oo wacan baa la yidhi hawada u marinayaan aroosadda canab aadan soomane iyo cabdirasaaq cali shaalow oo arooskoodu iyo meherkooda oo wada socda uu ka dhacay magaalada dhagaxley ducada waa caashacuud waa tahay arooskaasi iyo meherkaasi wada socda ee ka dhacay dhagaxley oo weliba ah meel aan aqaano oon tegey xeryaha dhadhaab ka mida waxaan ugu duceynayaan ilaahay uu ka dhiga arooskaasi iyo meherkaasi wada socda midkii loo aayiyo ubad baariya lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkana waxaa uu naga soo gaaray cabdiyare sheekh cali oo jooga johannesburg koonfur africa waxaana aan salaamayaa buu yidhi marka ugu horreysa hooyaday macaan maryan maxamed jaamac dhammaan walaalahay reer sheekh cali meel kastoo ay joogaan dunida dacaladeeda waxaa kaloo aan salaamayaa buu yidhi saaxiibaday jaamac maxamed xirsi iraad aydin iyo maxamuud mukhtaar gaadi aadan faarax farasle falastiin khaliif yuusuf cayduruus maxamed cumar maxamed sheekh cabdikariim xamse cabdi maxamed iyo qadar good gardaase iyo cabdikariim quube siyaad muxbo maxamed faarax waxaan filayaa dhammaantood inay ku dhegeysanayaan heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ayaanu ku soo xiraynana waa heestal kudhageedu yahay baydhabo magaadha codka cumar dhuule cali cumar mahdi
jacaylku berkiyo kala jaray boggiiso badi doonabano waan kula ballabina jacaylku berkiyo kala jaray boggiiso badi doonabano adan kula ballabina Thank you.
dhegeystayaashiina waxaa ku dhan barnaamijkii hambaryada iyo heesaha waxaa weydida kugu soo jeedinayey caashi ibraahim aadan iyo anigu ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo damba filaye igu beertay caashaqa janno bilixsantaydii waa bartay ku dhalaatay damba filaye igu beertay caashaqa janno bilixsantaydii waa bartay ku dhalaatay hadalka qaada miyaad beeletan dhaafta dhulka kale u badan baydhaba magaarta hadalka qaada miyaad beeletan dhaafta dhulka kale u badan baydhaba magaarta
intaasna waxaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajirida kugu soo jeedinayay caashi ibraahim aadan iyo anigoo ibraahim xasan daandure idaacaddeenii galabtana waa naga intaas sidaa iyo nabadgelyo
wadhulwada barwaaqo aan abaadku barano beeshii degmanka beryo kamahay baab wadhulwada barwaaqo aan abaadku barano beeshii degmanka beryo kamahayaate Thank you.